salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan halkan waa codka gobolada dhexe cadaado saaxiibadayna maqliyo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka waraysyada oo habeen kasta hadahay oo kale aad maqashaan jimcaha iyo khamiista habeenada marka laga reebo caawa saaxiibayaal waa salaaso taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sannada laba kun siddeed iyo tobanka qodobada waraysyada aad ku maqli doontaan muddada oo hawada ku jiro haddii alla laga helo waxaa ka mid noqonaya wasiiru duulihii dhinaca amniga maamulka jubbaland u qaabilsanaa caawa ayuu iscasilay waxyaabaha uu isku casilay waxaa qayb ka ah eedo badan oo u jeedinaya hoggaanka sare ee maamulka jubbaland isagoo sheegaya intaa axmed madoobe uu ka talinayo deegaanada jubbaland inaan lagu guulaysan doonin dagaalka lagula jiro al-shabaab maamulkaasi intuu jiro inay jirahayaan gobolada jubooyinka inay ka jirayaan kooxaha nabaddiidka ah barnaamijka waraysyada ayaann kugu soo gudbin doonaa caawa waraysi arrimahaasi ku saabsan haddii alla laga helo qodobada kale caawa aad maqli doontaan saaxiibadayna maqlaya waxaa ka mid noqonaya waqooyiga gobolka galguduud deegaano dhaca oo hoostaga degmada balambal ee gobolka galgaduud waxaa la geeyey ciidamo iskugu jira nabad sugid iyo milatari ujeeddada u weyn ee halkaasi ay u tageen waxay tahay sidii ay u kala dhex geli lahaayeen beelaho iyagu dagaal uu ku dhex maray deegaan lagu magacaabo hardis oo qiyaastii labaatan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan degmada balambal ee gobolka galgaduud hadda xaaladdu waa degan tahay dadkii waan la hadalnay waxna way noo dhiman yihiin marka waxaan rabnaa waxaan dhimanna inaan berri dhammaystirno haddii ilahay idmo
cardin ayaa waraysi arrintaasi la xidhiidha oo caawa aanu la yeelanay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee deegaanada galmudug qodobada kale caawa waraysyada aad ku maqli doontaan saaxiibadayna dhegaysanayou muddada oo hawada ku jira waxaa ka mid noqonaya gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxaa ka taagan mucaaradkii u xoogganaa ee lagala soo horjeedo maamulka u hogaamiyo madaxweyne axmed madoobe dibadbaxyo ballaaran ayaa ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay degmooyin ay ka mid tahay degmada garbahaarey ee gobolka gado haddaba waxyaabaha u weyn ee axmed madoobe iyo maamulkiisa laga tabanayo laguna diidan yahay inay deegaanadaasi tagaan maxaa ka mid a walaale maamulku wuxuu jiraa in ka badan toddoba sane muxuu ahaayey wax isbeddel ah iyo wax horsocod ah iyo wax dhaqdhaqaaq ah oo dhankaste haddii adeegyadii bulshada ay ahaan lahayd haddii isdhexgalkii maamulka iyo bulshada ay ahaan lahayd waa ku-xigeenka guddoomiyaha degmada garbahaarey ee gobolka gado caawa ayaan waraysi idinkaga hayaa qodobada kale saaxiibayaal caawa waraysyada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa lagala baxayaa tamar la cusboonaysiin karayo energy energy iyo tamari haddii aan jirin ma jiraayo horumar waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahadi maxamed guleed qadar maanta waxa uu shir guddoonshay shir looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha ee dalka oo muqdisho ka furmay barnaamijka waraysyada ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa waraysyada aad ku maqli doontaan saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona boqol iyo afartan weeye iyo xashiishadaas oo toddobaatan duub iyo middaa weyn oo haddee lawaa ku ron yahay ciidamada ammaanka puntland garowe ayay ku soo qabteen muqaadaraad ay isticmaalayeen dhallinyaro gacanta ayayna ku soo dhigeen dhowr dhallinyaro ah oo lagu eedeeyna muqaadaraadkaasi gacanta kula jireen laamaha ammaanka puntland taliyaal u hadlay oo caawa arrimahaasi ka warramaya ayaad maqli doontaan wararka kale caawa aad maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya webiga shabeel halka uu ka maro degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la soo sheegayaa in uu ku dhacay wiil yari ilaa iyo haddana la la'yahay raq iyo ruux halka uu ku dambeeyey waraysi arrimahaasi ku saabsan caawa ayaad maqli doontaan wararkaas iyo warar kale barnaamijka waraysyada ayaa caawa qayb ka yihiin waa soo saarisiiyo socodsiintii anigoo saadiq lakiya farsamada waxaa ka qaabeynaya muddada hawada ku jiro libaan cabdi maxamed waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka waraysyada
tani waa fariin ka timid hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee faw dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka bixinta lacagaha caddaanka waxaad ogaataan faw waxay ahmiyad siinaysaa ka faa'iidaysta kasta xaqa uu u leeyahay fahanka si uga qayb qaadan karo mashruuca una ogaado waxa uu xaq u leeyahay faw waxaan jeclaan lahayn inaan fursadan uga faa'iidaysano si aan ugu wargelino ka qaybgalayaasha waxa ay xaq u leeyihiin inta lagu guda jiro mashruucan muddada uu socon doono oo ah labiyo toddobaatan maalmood dadka muruqmaalka dadka reer hobyo ee barnaamijkan ka faa'iidaysan doona waxa ay leeyihiin bishiiba siddeetan dollar cadaaduhu dhuusamareeb iyo cabud aaq waxaa la siin doonaa boqol dollar bishiiba xoolo dhaqatada lacagta la siinayo xoololeyda reer hobyo waxaa la siin doonaa toddobaatan iyo shan dollar bishiiba kala sarreynta gunnada ee deegaanada waxaa sababay kala duwanaanshaha heerka suuqyada waxaana laga yaabaa in ay isbedesho waqti kadib dhammaan ka qaybgalayaasha waxaad ogaataan inaad xaq u leedihiin toddoba dollar oo dheeraad ah taasi oo loogu talagalay baabuurraac lacagaha la siinayo ka qaybgalayaasha waa inaan la canshuurin ama la dhimin sinaba haddii tani dhacdo faw waxay u tixgelin doontaa waxisdabamarin ka qaybgalayaasha waxaa lagu wargelinayaa inay faw u soo gudbi karaan wixii cabasho ah iyagoo adeegsanaya lambarka telefoonka qarsoodiga ah balaas labaatan iyo shan labaatan lixdan iyo saddex soddon iyo shan konton toban iyo labo eber ama lambarka kale ee saddex boqol labaatan iyo toddoba oo aad ku soo wici karto lacag la-aan si aad wax dheeraad ah uga ogaato mashruucan fadlan soo wac ama fariin u soo dir lambarka faw balaas labaatan iyo shan labaatan lixdan iyo saddex soddon iyo shan konton toban iyo laba eber ama lambarka kale ee saddex boqol labaatan iyo toddobo adigoo ku soo wici kara lacag la-aan hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxay u mahad celinaysaa cid walba oo ku lug leh barnaamijkan in uu guulaysto
waa hagaag saaxiibayaal mar kale kula wacan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ayaan guda gelaya markan waxaan ku bilaabayaa gobolka galgaduud gaar ahaana degmada balambal ee gobolka galgaduud oo dhacda waqooyiga gobolka galgaduud balambal deegaan lagu magacaabo hadris oo qiyaastii labaatan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan beelaha ayaa dhowaantan dagaal ku dhex maray waxaa gaaray maanta ciidamo iskugu jira nabad sugid iyo milatari ciidamadaasi nabad sugidda waxaa hogaaminayey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sardoonka qaranka qaybta galmudug gaashaanla dhexe cali cilmi yuusuf ilka case ulajeeddada u weyn ee halkaasi ay u tageen waxay ahayd kala dhexgelidda maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamay taliya ilka case oo waraysi siiyey idaacadda codka gobolada dhexe ee magaalada cadaado waxa uu sheegay inay qorsheynayaan qorshuhuna uu yahay kala dhexgelidda beelaha halkaasi ku dagaalamay waxa uu sheegay in markii ay tegeen durbadiiba ay wadahadal la bilaabeen inta dhimanna ay dhammaystiri doonaan muddooyinka soo socda gaashaanla dhexe cali cilmi yuusuf ilka case taliyaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka qaybta deegaanada galmudug waxa uu sheegay in ay halkaasi ciidanku sii joogi doonaan ilaa iyo inta xal laga helayo ama xal loo helayo colaadbeeleedyada kusoo laalaabanaya deegaanada dhaco waqooyiga gobolka galgaduud waay bismillahi raxmaan raxiim ee, waa mahadsantihiin waa dhowahay ee, waxaa jooga aniga lafteeda jooga balanbal ee, ciidamaduna iyo aniguba waxaan u aadanay ee, beelo walaalaha ku dagaalamay hadda maalmihii lasoo dhaafay laba beri ka hor wado iska dilay sidii aan u gaarsii lahayn dee amniga iyo kala dambeynta iyo inaan kala qaadno ciidamadii dagaalamay oo beelaha ahaa ee, ayadiina hadda meel fiican ay noo marayaan haddii ilaahay idmo ayadaan u joogno hadda balanballe
ciidamo nabad sugid ah kaliya miyaa la geeyey balambal mase ciidamo kale ah in kuwa helinaya socdaalkiina
ciidamada nabadsugidaha tegay kadibna ciidamada milatariga qaybta koob iyo labaatanaad iyo nabadsugiduba way wada joogaan Eh, ayaga waxaana u nimid inaan dee dadka beelaha walaalaha ku kala qaadno meesha taliya horey sidaanoo kale ciidamaa loo eh, la geeyey balambal eh, deegaankaasi beelo ay ku dagaalameen kol hore eh, way ka soo tageen dibaa dagaal oga qarxay ciidamadan hadda la geeyey ma goobtay fariisan ka samaysan doonaan oo ay eh, deganaan doonaan ilaa iyo intii dadkaasi ay ka heshiinayaan
Eh, ciidamada mar walba waajibkooda waxa waaye inay amniga ka shaqeeyaan Eh, waa shaqo waajib oo nahor nahor taallo ciidamada loo diyaariyey markii hore Eh, waxaad og tahay ciidamadu eh, balanbal hadda koorsaana qoladoo lagu dagaalamay ay yimaadeen amniga ka dhigeen Eh, waxay ka shaqeeyeen oo lagu dagaalami jiray deegaankii eh, qalanqalle iyo eh, san- sangoye iyo dhulkaas dadkii walaalaha hadda kahor ku dagaalami jiray oo sanadkii hadda laba kun iyo sideed iyo toban bishii shanaadaad weyn muddo ilaa bil iyo weliba aan ka dhex shaqaynayno hadda amni aan ka dhignay waxaan sidoo kale ka shaqaynay cabud waaq ood og tahay dee xaaladeedu siday ahayd Eh, cabud waaq iyo cadaado isku furnaanshaheeda dadka iyagana waa ka shaqaynay balan balna hadda dee waxaan way dhaceen way soo noqdeen iyadana waxaan rabnaa inaan ka shaqeyna si usoo noqon mar dambe haddii lahayd qalan qalle een, dadkii ku dagaalamay ee kalkii hore aad soo kala dhex gasheen weeye dadkan soo maahan maya maya maya waa dad kale waaye ma ahan soomaalidu dee way badan yihiin wayna wada degaan laakiin qalaan qalle dadkii ku dagaalamay dad kale walaalahay ahaayeen waynay siiyeen si toos ayaan hubka uga dhignay ayagiyo dee dib dhex oo ayaguna hub wadanay ee, ee, wada joogaan qalaan qalle oo hadda wada shaqaysan kuwaas problem kama taagna laakiin ca- balan balle hadda ka hor asaanoo kale la heshiisiye ciidamo la keenay laakiin way soo noqotay haddana waxaan rajeynaya inaan dhammaan haddii lahayd maamulka degmadaasi oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen inaysan haysanin ciidamo aysan lahayn awood ay ku kala celiyaan dadkan sidaas awgeedna aysan eh, usoo laalaabanayaan dhacdooyinkan adiga taliyihii nabad sugiddaa tahay ciidamo aad hogaaminaysaa aad tegay deegaankii ma qorshihiinna ma wuxuu yahay inaad saldhig ka samaysataan meesha oo aad dadkan kala xakamaysaan annaga qorshadeena wuxuu yahay inaan saldhig ka samaysano inaan dadkan walaalaha diriray ee u kala qaadno waxay isku leeyihiin inay dadku isdhex galaan ee amni darro dambena inay soo noqon aan ka shaqaynayna haddii lahayd
waa tahay marka hadda ka waran dadkii een, dagaalamay dabcan maalmihii lasoo dhaafay way sor fadhiyeen wararka sidaan ku helayno caawa haddaad gaarteen deegaankii ma la kala qaaday oo xaaladdu ma degan tahay waa sidee
hadda xaaladdu waa degan tahay ee dadkii waa la hadalnay ee waxna way noo dhiman yihiin marka waxaan rabnaa waxaa dhimana inaan berri dhamaystirno haddii la haydmo ee odayaashii iyo maamulka degmada iyo dadkii diriray intaba waxa waaye waa la hadalnay haddana waa dhamaynayna haddii la hayd taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ah qaybta deegaanada galmudug gaashaan la dhexe cali cilmi yuusuf ilkacse ayuu ahaa oo ka warramayey ciidamo ay geeyeen deegaano dhaca waqooyiga gobolka galgaduud ciidamadaasi oo isagu horkacayo nabad sugid iyo boliisna iskugu jira waxaa ciidamadaasi la geeyey deegaanka hardis oo ah deegaan ay ku dagaalameen beelo wadadega waqooyiga gobolka galgaduud oo balanbal waa balanballe qiyaastii labaatan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan barnaamijka waraysyada ayaad weli maqlaysaan saaxiibayaal waa tahay saaxiibayaal barnaamijkii ayaad maqlaysaan codka gobolada dhexe cadaadana waad nagala socotaan qodobo kale oo dhowra ayaa inoo soo socda markaan waxaan aadayaa halkaas iyo een, jubbaland waxaa iska casilay xilkii wasiir uduulaha wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland maxamed cabdi kaliil oo imika ku sugan magaalada muqdisho maxamed cabdi kaliil labadii sane ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa wasiir uduulaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland waxa uuna ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasaaraddaasi uu ka hayay iyo maamulkaasba sababooyinka u weyn ee iscasilaadiisa waxa uu ku aanaynayaa waxqabad la-aan hogaanka sare ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay axmed madoobe intii uu maamulayo maamulkaasi deegaanada jubbalandna uu ka talinayo in aan lagu guulaysanaynin dagaalka lagula jiro al-shabaab wuxuu sidoo kale dhaliil ka muujiyey ciidamada qaabka loo howlgelinayo oo uu sheegay inaysan ahayn maamul wanaagsan qaabka ciidamada loo howlgelinayo madaxda sare ee jubbaland ayuu sheegay in ay wada shaqayn la-aan kala dhexayso dhinaca taliyaasha ciidamada waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxyaabaha soo kordoonka waa inaan la wadaago social mediaha Ee, markaan arkay caqabadaha ka taagan dowlad goboleedka jubbaland maamulkii axmed markaan arkay kala qaybinta bulshada iyo muxuu ahaa dhibaatada ay abuurayaan Ee, markaan arkay waxqabad la-aanta markaan arkay in horusocodkii soomaaliya in muxuu ahaa caqabad weyn uu ku yahay markaan ogaaday ee kooxaha nabaddiidka ah in muxuu ahaa ee laga siseeyo dalka inaysan diyaar u ahayn markaan ogaaday ee in qabiil iyo bulsha bulshada reer jubbaland inay u kala qaybanayaan qabiil iyo iska horteen civil wars oo xilligan ee dib u dhac keenaya Ee, markaan arkay maamul ee muxuu ah- muxuu ahaa fulin leh oo la wada leeyahay inuusan ahayn ee maamulka axmed uu madaxda ka yahay markaan ogaaday kismaayo oo xarunta maamulka welgaarkay jubbaland ahayd dhibaatada ka dhex jirto iyo muxuu ahaa ciidamada muxuu ahaa habka loo maamulaya markaan ogaanay wakti dheerna aan qaymayn ku sameeyey maamulkaasi intuu jira inay jirahayaan gobolada jubbooyinka inay ka jirayaan kooxaha nabaddiidka ah markaan aragnay in kala qaybin gobolka gada dhexdiisa ah haatan ay wadaan oo ay doonayaan in muxuu ahaa civil wars la abuuro waxaan go'aansaday taariikhda oo maantu ay tahay saddex iyo tobanka saddex iyo tobankii bishii koobiyi tobnaad waa iska xasilay social mediaha iyo bulshaweynta soomaaliyeedba waxaanu doonaynaa in muxuuaha sidaa loola socdo dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa khatar ee keeni karto dib u dhac inuu maamulkaas wado la iskuna dirahaya deegaanadii jubbaland kuwa shabaab uu haystana ay tahay inay sii haystaan waxyaabaha muxuu ahaa loo howlgelaya in arrintaas muxuu ahaa wax laga qabto dowladda soomaaliya inay kasoo jignaato shacabka reer jubbalandna waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan aanu xilligaan laga muxuu ahaa aan loo celin in qabiil qabiil laisaga horkeeno siyaasiyiinta kasoo jeedo dowlad goboleedka jubbaland odayaasha dhaqanka bulshaweynta rayadka culimo awdiinka ciidamada qalabka sida intaba waxaan ugu baaqayaa shaksi iyo shaksiyaad iyo dowladnimo waa kala labo in loo diyaar garoobo nidaam isbeddel ah oo muxuu ahaa laga sameeyo deegaanada jubbaland taas ayaan ugu baaqayaa aniguna waxaan ka mid ahay muxuu ahaa shaksiyaadka siyaasiyiinta ah bahlama aan halgan dheer ku soo galnay oo aan muddadii laga soo bilaabo sagaashan iyo toddobadii ururka al-itixaad iyo maanta oo ay shabaab joogaan aanu muxuu ahaa intaa ku jirnay halgan aanu kula darirayna kooxaha nabaddiidka ah aynu ku guulaysanay in dagaalo civil wars oo dadka dhexdiisa ah inaan marna muxuu ahaa ogolaan ama aanan ka qayb qaadan waa nasiib wanaag ilaahay baa ku mahadsan waxaan marka ka mid ahay taariikhda aynu soo sheegnay ee aanu kor ku soo sheegnay laga bilaabo inaan ka mid ahay siyaasiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta jubbaland oo u diyaarsan isbedel doonka aad baa u mahadsan tahay intaas ayaanu muxuu ahaa kusoo koobaya walaal
waa tahay saaxiibayaal barnaamijkii ayaad maqlaysaan codka gobolada dhexe cadaadana waad nagala socotaan qodobo kale oo dhowra ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan waxaan u gelayaa isla jubbaland wararka la xidhiidhe gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaan aadayaa gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxaa ka taagan mucaaradkii u xooganaa ee lagala lagala soo horjeedo hogaanka sare ee maamulka jubbaland gadow waxay ka mid tahay deegaanada uu ka arrimayo maamulka jubbaland maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo ayaa ka dhacaya deegaanadaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ee ku sugan gado iyaguna waxay sheegeen inuusan madaxweyne axmed madoobe uusan kasoo degi jiri uusan kasoo degi karin deegaanada gobolka gado ee koonfurta soomaaliya degmada garbaharey oo ka mid ah degmooyinka gobolka islamarkaasna xarunta gobolka waa gobolka ee gudaha ee koonfurta soomaaliya dibadbax ayaa ka dhacay maalin un ka hor gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada garbaharey aadan siraad maxamuud oo la hadlay codka gobolada dhexe waxa uu sheegay waxyaabaha dibadbaxaasi awdhiga inay qayb ka tahay waxqabad la-aan muddadii uu maamulayay madaxweyne axmed madoobe deegaanada jubbaland iyo weliba gobolka godo ee koonfurta soomaaliya cabdirashiid cali maxamed ayuu qadka telefoonka ugu warrama walaal eh, xaaladda guud oo degmada galbaaray waa boqolkiiba boqol innaba ha yaraatee wax dhibaataa kama jiraan xaaladeeda aad bay u degan tahay muxuu ahaayey shacabka iyo dukaamaysigooda iyo waxoodoo dhan waa iska caadi marka innaba ha yaraatee wax balabarema hadda ka taagan ma jiraan gudoomiye dhowaan waxaad dhigteen banaanbax lagu diidan yahay maamulka axmed madoobe ee kismaayo fadhigiisu yahay bal banaanbaxaasi ujeedadiisa sharaxaad buuxda iga sii walaal eh, programkaas wuxuu ahaa wax kale maysan ahayn eh, matalan macnaha waxaa la diidayay hogaanka sare ee dowlad goboleedka jubbaland oo annagaba aanu ka tirsan nahay oo mas-uuliyiinta u nahay dee taasuna waxaa keenay dhaliilo badan oo shacabka in badan ay soo joodinayeen ciddii kaga jawaabi lahaydna ay waayeen Eh, maxaan ku rahdaa annaguna in badan aan annaguna in badan aan maaragtaaye riboorkaas la wadaagnay madaxda saro wax ee jawaabahna ay kasoo laaban weyday yaa dadkii waxay ku khasabtay inay maaragtaaye eh, culayska intaas leeg uu ka yimaado annagii mas-uuliyiinta aheednayna aanu kaga hari weyn arrintaas inaan sii fiirsano
n marka dhaliilaha muuqda aad ku diidantihiin maamulka hal iyo labo maxaa ka mid a
walalle eh, maamulku wuxuu jiraa in ka badan toddoba sane muxuu ahaayey wax isbedel ah iyo wax horsocod ah iyo wax dhaqdhaqaaq ah oo dhan kaste haddii adeegyadii bulshada ay ahaan lahayd haddii isdhexgalkii maamulka iyo bulshada ay ahaan lahayd hadday matalan eh, in la sugo deegaanada ee abogele haddii ay ahaan lahayd deegaanada ee maaragtay amnigooda amnigooda in la xaqiijiyo oo maaragtay ee dibxaraynta la sii wada ay ahaan lahayd dhan kaste waxaad moodaa inuu ku guuldaraystay ee maaragtay maamulka oo uu kamid isaga noqday kismaayo ee dee distriga oo xukumo maamulkana aad buu u ballaaran yahay ee maaragtay gobolkii jubbada dhexe toos buu gacanta kaga maqan yahay hal tuulo oo kamid a lama hayo ee gobolkan gedo waxaan wada ognahay maxaan ku rahdaa deegaanadii ee ciidamada dowladda federaalka ah ay xureeyeen yaa weli la joogaayo hal deegaan laguma sii darin muxuu ahaayey inaba ha yaraatee marka dhaqdhaqaaqi oo dhan baa waxaad moodaa inuu aad iyo aada u kooban yahay oo taasna ay keentay hogaamin xumo ka timid dhinacaas taas baa marka waxay qasabtay in maaragtay shacabkii ay kacdoomaan ee halka hadda ay marayaan ay gaaraan
n aadan siraad maxamuud gudoomiye ku-xigeen jubbaland muddo sanadaha ayay dhisan tahay xilligan wakhtigii axmed madoobe gebagaba ayuu ku dhow yahay marka xilligan maxaa ku soo beegay in ma mas-uuliyiintan iyo shacabka reer garbahari amaba gadaba ay markaasi ka biyadiidaan hogaanka jubbaland walaal waa mahadsantaa ee waxaa kusoo beegay waktigii saddexaad oo isbedel jubbaland in la helo la raadinayay baa loo socdaa maxaan ku rahdaa ee markii hore sidii ay ku timid iyo habkii systemkan jubbaland uu ku bilowdayna waa wada garanaynaa oo dhammaan waxaan filayaa qof kastoo soomaaliya wuu dareemi karaa markii xigayna hab ayna waxay ku timid iska nintooxsi ahoo aanan hab sharci ah ku fadhinin dadka marka waxay ka walacsan yihiin oo caqabadaha ay ka walacayaan oo hadda buuqaan keenaya waxay tahay in mar saddexaad programka isagaa oo kale uu soo laabto oo maaragtay dad ayaga ee is soo doortay oo micnihii si ungaara isu wado dana shaqsina ilaalinaya inay mar labaad kusoo laabtaan marka dadku waxay raadinayaan in maxaan ku rahay dastuurkii iyo sharcigii dib loogu laabto hab cad oo mag waafi ahna laysu doorto ee lagana gudbo maaragtay programkii ku dhisnaa shaksiyaadka iyo danaha gaarka ah waan gartay sida muuqato ama hadalkaa ka dhahan karo waxaa markaasi sheegtay in doorashadan ama eh, qaabkii loo soo xulay hogaanka sare ee jubbaland uusan sharciyadda waafaqsanayn marka eh, maxaad idinku ujeedaa lagu sharciyadda ka waafaqsanayn
yow wuxuusan ka waafaqsanayn ee matalan sharciyadda wuxuu ka waafaqsanayn ee ma jirin macnaha dastuur la wada qortay oo dadka ka wada dhexeeyey ma jirin hab loo fadhiistay oo laga tashtay ma jirin muxuu ahaayey ee talo ay dadku wada dhan yihiin oo lagu heshiiyey taasuna marka waxay qasabtay in afar iyo labaatanka saac ay taagnaato inuu maaragtay qof shaksi ah rabitaankiisa uu iska socdo inta ka badanna ma sii suurageli karto inuu sii socdo qof shaksi rabitaankiisa taas weye marka tan keenaysa inay shacabkii ay kacdoomaan kana hor yimaadaan systemka hadda jiro dee annaguna suuragal maaha inaan raalli isaga sii noqono wax ayaga oon maaragtay madaxa bus ka saaran waan gartay laakiin axmed madoobe kursiga wuxuu ku yimi soomaha rabitaan racabkii reer jubbaland ah
maya bu maya taasu ma jirto waa rabitaanku ma imaan ninkaas nin jabhad ah oo soo jabhadeeyey oo meesha qabsadu ah ilaa waktigiina sidii buu ugu sugay waxaad sheegtay marka tusaale waxa usoo qaadatay dhanka dhinaca amniga aad sheegtay inaan waxba laga qabanin shacabka ka sokow adinka ah mas-uuliyiintii jubbaland xaririn kala dhexeeya hogaanka sare adinku ma kala hadasha hogaanka ugu sarreeyay jubbaland ee axmed madoobe arrimahan amniga la xiriira
abow wax nooga dhiman ma jirto hadday qoraal tahay hadday oraah tahaabo waan la wadaagnay wakti badan laakiin qodobkaasi waa lagu guuldaraystay waan garta marka haddii aad la wadaagteen xogta dhammaystir oo sheegteen muxuu inii sheegay Ma- miyuu in ka gaabsaday mise ballanqaad ayuu inii sameeyey oo muddo mar un wax in wax laga qaban doono amniga dee walaalna inuu qofku wax ballan qaado iyo inay wixii fulaan waa laba arrimood oo kale ah marka laakiin waxa weeyo micnihii ballanqaadku qofku wuu samayn karaa laakiin inay wixii fulaan baa muhiim ah marka totally in meeshaasi waxba kama qabsoomin waan garta marka arrintan ah diiditaanka hogaanka sare jubbaland ma garbahaan reey un keliya bay ku kooban tahay mise guud ahaan gobolka waa laga siman yahay
maya bu guud ahaan gobolku way ka jirtaa laakiin gobolku meelo waxaa jirta aanan dadka aragtidooda aysan cabiri karin oo iska cabursan ee dad shaksiyaad ah oo asaga uu ku adeegsana ay aada u dhibaataynayaan marka laakiin guud ahaan gobolka waxaa laisku raacsanya waa ibraasha ugu dambayntii marka mudana gudoomiye ku-xigeen mar haddii xaaladdu sidaasi tahay hogaankii sare jubbalandna aad dhaliilsantihiin maxay tahay qorshaha ini- inii degsan may walaali wax dhibaataa ma jiraan dadkan deegaanka iyagaa xoraystay ee cadowgooda waa shabaab muxuu ahaayey wax kale oo caqabadoo ka taagan male dee isbedelkii baana dhow maxaan ku dhaha taas wayna noqonaysaa midka rasmiga oo dadka ay ku wada qanci doonaan haddii waa la yidhaha
waa tahay saaxiibayaal barnaamijka ayaad maqlaysaan markan waxaan aadayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dibadbax ballaaran ayaa halkaasi ka dhacay haween dhallinyaro iyo caruur ayaa iskugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee gaalkacyo ulajeeddada dibadbaxooda waxay ahayd oo ay ka cabanayeen kagana soo horjeedeen toogasho maxkamad ku taalla puntland ay ku xukuntay cabdirasaaq xuseen tahliil oo horay ciidamo ay kala baxeen hoy uu ka deganaa degmada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaana dhinaca galmudug waa kuwan iyagoo dibadbaxyadu hadlaya waxa weeye eh, annagu dhuuni qaata ma doonayno calankiisaa dhacay beledkeennaba soo guriga lagala baxay haracadii kibir baa loola baxay waxa weeye waa ka mudaraan waa ka hadlaynaa waxa weye dhiiggaana kacay dhiigga annaga nagu kacsan waxaan qaban karna ma leh dowladdaa naga jiifta galmudug iyo hooyooyin soomaaliyeed baan nahay shacab muslim madane maxamedaan nahay ilaahay ma yaqaan rasuulkiisa ma yaqaanin harmado hamiimado guriga lagala baxay waxay kula baxeen wax hadda had ma caddayn karno inay caddeeyaan baan rabnaa haddays caddayna ayaa ka warbogaya insha allah biinilah kariin waxa weeye maxay ahayd meesha annagu waxa u nimid dadkeennii da- maxay ahayd wiilasheen waa la haystaa indhaha qaar dhacay meeshaa lagu haystaa waxa weeye maxay ahayd haddii ilaahay kuu ranya ilaahay daartiisa iyo ilaahay daacaddiisa u baxayna doolasha maxay ahayd isha sharci darro baa lagu haystaa wax lagu haysto ma naqaano dhiiggaanu kacd ma hadli karno haddaa wax noo qabanayso noo qabta haddiina noo qabayne maxay ahayd ma doonin dowladdana ha dhacay haddaysa wax noo qabanin war- warna ma doonin mana hadli karo waxa weeye haddaa wax noo qabanin wiilasheen iyo dadkeen iyo madaxdeen iyo ku-xigeenka iyo wasiir wasaaraha maxaa galmudug haddaa wax noo qabaan ha iska dhigo xilka ha iska dhigo hadduusa wax noo qaban xilka ha iska dhigo ha iska dhigo ma doonayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhallinyarada galmudug waxaan u sheegayaa wiilashooda yaryarka ah habsi ay ku wada kulmeen qaar baa ku indhabeelay toban sana qaar ku xidhan yihiin ha ka dhiidhiyeen annaga wiilasheeda waa la gatay waa indhabeeleen ayagoo damagay joogaan toban sana ku xidhan puntland annaga ma rabno galmudugna ma rabno maamulna ma doonayno wiilashadeedii annaga saan kuraasa kuraasanayna kuraasanayna asalaamu calaykum dadka muslimiinta waxaan inka codsanaynaa qofaa wax dilin oo qof balawaadan la dilin oo qof xoolihiisa dhiqin oo nin wax u geysan la arag oo maanta intii ilaahay keenay xaqliga ilaahay keenay maanta wax wax ka sheeganaya uusan jirinin inaa xukun dila lagu rido ilaahay xaqiisa ma ahan ilaahay ha laga cabsado ilaahay rasuulkiisa laga cabsado ninka masaakiinka ninuu ninka dilay iyo ninuu ninka qabsaday iyo ninuu ilaahay hadduu ku raxo maal ka haysto iyo ninuu dad ka haysto midna ma jiraan ilaahay dartiintii ninkaas ninka wax ku haysto waa ku qabsan kadhaa laakiin dil xukuna oo wax lagu haysta aan la arag in lagu rido oo lagu dilo baadilnimo weeye waxa weeye annagu waxaan leenahay maamul waxaan leen waxaan noo dhexaysa dawlad inaa ninka iyaga maamulka iyo nool kugu soo wareejiyo inaa ilaahu hadduu kuu rooya inaa dawladda iyo nool kugu wareejiyo inaa waxa weeye wixii lagu haysto oo xaqiiqa oo biyaama in nala tuso oo la yidhaahda nin raggaan buu laaya ninkaan maalkaan buu dhacay baanu anna ku doonaynaa ma rabno nin laaluus lagu qaatay nin- nin- nin- nin laaluus lu- nin laaluus lagu qaatay oo lacag lagu bixiyey oo lagu fundaareeyey oo rag dilaayo ma rabno annagu ilaahay xaqiis ninkaas wa- laguma haysto baadilnimaa lagu haystaa ninkaas ilaahay dartii ha loo soo daayo uu ninkii ninka wax ku haysan haddii kale waxay la tahay nin walba meeshuu u gaarta boggo-aankiisu ka gaaraya waxa weeye gobol maamul maamul ma dumiyo rag baanu leenahay maamul baanu leenahay dawlad baanu nahay waxa weeye annagu nin hoosegi mayno hagaag saaxiibayaal barnaamijkii waraysyada ayaad maqlaysaan codka gobolada dhexana waad nagala socotaan qodobo kale oo dhowr ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan waxaan u gelayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka furmay maanta madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar ayaa ka qayb galay oo daah furay wasiiro iyo ganacsato xubno ka socda jaamacadaha dalka iyo wakiilo ka socda beesha caalamka ayaa ka qayb galay golaha dhaqaalaha qaranka waxay soo bandhigeen daraasad ku aadan halka uu marayo dhaqaalaha dalka xilligan iyo sida loo xoojin lahaa iyadoo si wadajir ah la iskaga kaashanayo mahdi maxamed guleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa hadal ka jeediya halkaasi dhaqaalihii in in laga shaqeeyaa oo la iska kaashadaa oo la yidhaahdaa eh, sidaa aynu wax u wada qabno waa tan labaad taasi aanu uga baxno guulaha waaweynaynu tirsan karnaa waxa weeye markii xukuumadda la dhisay waa ogyahay wasiir beyle iyo xubnaha guddida dhaqaaluhu lix iyo labaatan wasaaradood bay ka kooban tahay shan iyo labaatan ka mid a baa dakhli ururin jiray ilaa afar iyo toban shirkadood baan u malaynayaa Ee, cashuurtu waxay ahayd barafitaas waa een, een, meelo gaara lagu ururin jiray kombyuutar yar oo yaala ee, wasaarad ka mid a wasaaradaha dowladda ayaa lagu ururiyaa hal qof oo shaqaalaha u jooga in wasaaradda maaliyaddu shan iyo labaatankaas ay ka wareejiso ee, shirkadaha gaarka ah ee dakhliga ururiyana laga wareejinaa halgandheer iyo ee, kudhac iyo taageero madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantaya iyo shacweynaha soomaaliyeed ee nagala shaqeeyey bay ku timid maanta waxaa noo suurtoobay in heshiiska aanu kula jirno een, een, i m f s n b aanu wejigiisii saddexaad guul eh, inaanu ka gaadhno marayno in dhaqaalihii dib u soo kabacayo oo laba kun iyo toddobiyo toban miisaaniyaddu intay ahayd maanta ay ka badan tahay oo ku talagalkaygu saddex boqol iyo afartan milyan yahay laakiin dunida markaad u eegto sida boqol iyo afartan milyan waxaa laga yaabaa tigirada shirkad ka mid a shirka- shirkadaha in ay tahay aanu dal dhan ku maamulayno Een, waa wax aada u yar khayraadka dalkan yaalaana waa badan yahay hadday tahay baddaa dheer ee saddexda kun iyo dheeraadka kilomitir ah iyo dhaqaalaha ku tuugan hadday tahay macdantii iyo baadroolkii hadday tahay cadceedda imika ina shidaysa waxaa lagala baxayaa tamar la cusboonaysiin karayo iyo energy energy iyo tamari haddaanay jirinna eh, ma jiraayo horumar iyo dhaqaale iyo maalgashi la- laga hadlaa iyo hadday tahay een, xoolaha iyo beeraha dhinac kasta dabayshaa dhacaysa tamar baa iyadana laga dhalin karaa soomaaliya dhinac kasta oo aad eegto dhaqaalaa ku duugan khayraad baa ku duugan waana toban milyan oo qof waxaan u baahannahay markii aan inagu wax isweydiin lahayn wey waxaanu golaha wasiirada ku tagnay een, ee bambax magaalada kismaayo ee, sanadkii hore dabayaaqadiisii oo ra-iisul wasaaruhu nu hogaaminayay markii maalintii labaad noo dhammaatay waxaanu nidhi aanu magaalada eegeegno waxaanu nag tagnay meel la yidhaahdo goobweyn waxa ay kulmisaa badweynta soomaaliya ay ku hiranayso ee dhaqaalaha badani ku duugan yahay iyo webiga jubba markii aanu bulshadii halkaa ku dhaqnayd degmadaas goobweyn la sheekaysanay odayaashii aanu la shirnay waxa ka ca- waxay ka cawdeen oo ay nooga cayudeen laba shay labadaa shay oo ah gaajo iyo haraad meesha badweynta hibiya ku taallo ee kalluunkii la soo jillaaban karo uun webiga jubba ku yaallo ee beera aan fallana la odhan karo uun dadkii ku dhaqnaa walaalayaalow gaajiya haraad bay qarniga koob iyo labaatanaad uga cabanaya haddaad dul marto kismaayo ama gobolka jubba waa green waa akhtar indhuhu doogsanayaan xoolihii noolaayoo geelii leh caano geel baa naloo lisay kilomitir magaalada koonaheeda markaanu joognay lo'dii iyo xoolihii kalaa ku dhaqan miyayna ahayn soomaaliyeed inaynu aq- caqligeenna jir rabno
hagaag saaxiibayaal barnaamijka ayaad maqlaysaan codka gobolada dhexe cadaadana waad nagala socotaan dhinacaas iyo puntland ayaan markan aadayaaye goob lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya qamro iyo xashiisha ayaa maanta ee magaalada garowe caasimadda puntland waxaa goobjoog ka ahaa taliyaal ciidan howlgal ciidamada ammaanka puntland ay sameeyeen ayayna gacanta ku soo dhigeen waxyaabaha ammaanka dooriya waxaa ku sugnaa goobtaasi taliyaha ciidamada booliiska puntland taliyaha qaybta gobolka nugaal iyo taliyaha saldhigga dhexe ee degmada garowe waxaa ugu horeyntii goobtaasi ka hadlay taliyaha saldhigga dhexe ee degmada garowe maxamuud muuse fardo fardafuul waxa uu ka warbixiyey qaabka ay u soo qabteen ciidamadu waxyaabaha maanka dooriya ee howlgalka ay sameeyeen ay ku soo qabteen bandhigu ma aha khamridatan keliya oo iyo xashiishadan iyo waxaan meeshii lagu gubayo waxa weeye wixii xun oo dhan baa la rabaa in la suuriyo wax allaala iyo wixii xun oo dhan baa la rabaa in la suuriyo haddaanu nahay ciidanka boliiska puntland inta aanu la falgalno ama aan la shaqaynaa dadka inta xun baanu iska aragnaa semberi ama mid gabar kufsaday ha ahaado ama mid muqaadaraad iyo waxaa dadka beerkoodii iyo sambabadooda googoynaya ka shaqaysanaya ha ahaado ama mid isticmaalaya ha ahaado ama mid maandooriyaha xashada ah naftiisa ku haligaya ummadda naftooda hore ku haligaya ha ahaado waxa weeye dadka inta noocaa ku shaqaysa baanu semberi isku hornamaanaa wixii xun oo dhan baa la gubaya biliiskuna waa uu shaqaynaya awalla waa shaqayn jira haddana waxaa moodaa in wax ku siyaadeenoo ay awood iyo cadaalad ay ku siyaaday marka aad baan u faraxsannahay waxaan u gudanaynaa waajibaadka aanu leenahay si habsamiya oo dardar leh oo aan hakasho lahayn haddii rabbi idan ka dhigo intaa waxaa ii dheer qolada la yidhaahdo burcad moobiltu burcad moobil waxay noqdeen cawgo'day waxna waa carareen oo magaalada ka baxeen waxna waa la hayaayo xabsigay ku urureen waxaa kaloo dhiman burcad dhuleed hadda burcad dhuleedkaa tilaabadan kale laga qaadaya dardarta leh dhul badan hadday ku soomadeen oo ku badbaadeen waxaa weeye badbaadi mayaanin hadda dhulkii qurbajoogta dhulkii qurbajoogta oo oo diiwaangalaysnaa oo sharciyadiisa dukumentigiisa aanu hayno oo qurbajoogtu ay leedahay baa kooxo la yidhaahdo indhoolayaasha oo dhulka boobi jiray baa galay xogtaasuna waana soo gaadhay waa ognahay ayagana haddaa tilaabo laga qaaday haddii rabbidan ka dhigo waxaannu leennahay meel bini'aadam kula mida uu leeyahay naftiisii hantidiisiina ay ku soo baaba'day dukumiinti uu sameeyey oo sharciyeeyey oo saldhigya laga bixiyey oo isbitaale laga bixiyey oo dawladda u diiwaangaraysan ha ku logoyn maalkaagana ha gelin habeenna cagaf ha la aadin hana ku logoyn iskurogadii iyo cagaftii aanu ku qabanna ayadana waxaa weeye tilaabo adag baa laga qaadaya haddii rabbidan ka dhigo
gaashaanle muxiidiin axmed muuse taliyaha ciidamada booliiska puntland ahna taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in dadkan lagu soo qabtay qamrada iyo xashiishka ee lasoo bandhigay ay xidhan yihiin dhammaantood sharcigana la marsiin doono waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya oo waxaas laga iibinayo carruurtiinnii guryihiinnii gurigaaga lagu gadayo arrintaas dadkii waxaa soo qabtay ammaan bay mudan yihiin in loo duceeyey mudan yihiin waana helayaan xagga ilaah bay ka helayaan waayo fidmay dadka ka qabteen fasahaad bay dadka ka qabteen arrintaas aad iyo aad ayaan ugaga mahad celinayaa waana abaalmarinana waa ku bixin doonnaa haddii ilaa idmo ciidankii soo qabtay ciidankii hayey dhammaan abaalmarin baan ku siinaynaa waxaan leeyahay war waxaa guryihiinna la geynayo ilmihiinna loo geynayo waa waxaa ka hadlayaa inayan intaa keliya noqonayn inay magaalada buuxdo in la soo qaqabto inaad soo sheegtaan cid kasta oo ku lug leh iyo cid kastaoo ka shaqaysana waa la yaqaano waana la soo qabanaya waxaan leeyahay haddana waa gubaynaa iyadoo la gubayo oo la jejabinayo ayaanaynu tusi doonnaa boqol iyo afartan weeye iyo xashiishadaas oo toddobaatan duub iyo middaa weyn oo haddii lawaa ku ron yahay dee waxay noqonaysaa taasu malaha ma aqaan intay noqon doonto waa dhowr kiilo intay noqon doonto haddii la duubo ma aqaan dhowr howlgaloo kala duwan baa lagu soo qabta oo kala dandambeeyey dadka qaybana waa la xukumay oo waa la hayaa waa la gudbiyey waa la hayey qaybna waxa weeye ee, cid laguma qaban oo stoor baa lagala soo baxa qaybna waa la gudbiyey dadkii lagu xukunaa shalay baa u dambeysay dadka qayb la gudbiyey oo la xuk-
hagaag saaxiibayaal barnaamijkii waraysiyada ayaad maqlaysaan qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynay markan maanta muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu shir guddoonshay shirka deyn cafinta geedisocodka waa geedisocodka deyn cafinta dalka markii uu soo gabangabay shirkaasi waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabihii diiradda lagu saaray shirkani wuxuu ahaa shirkii eh, geedi socodka deyn cafista eh, ee aan eh, usbuuc walba mar aan qabsanno halkan wasaaradda ku qabsanno Eh, shirkaas oo loogu diyaar garoobayo shirarka kale ee waaweyn ee soo socda waxaa weeye shir aan ku lafagurno waxyaalihii lanooga baahnaa iyo qabashadooda i m f-ka iyo annagu eh, Eh, wa- waxaan kala seexanay eh, agreement baan kala seexanay waxaa ku jira inaad qabataan intaasoo arrimood oo mid waliba meel ku eg yahay qaar baa juun ku ekaa qaar baa sebtembar ku ekaa qaar baa disembar ku eg qaar baa march ku eg bisha se- saddexaad ee sanadka soo socda taasaan ku lafaguraa taas shirkaas oo eh, toddobaadkiiba maalinta isniinta sagaalka aan qabsano oo ciddii ku shaqaliba timaado halkan ayaa maanta aan ka dhignay oo shalay annagoo u u joojinay eh, baarlamaanka shirkii uu lahaa golo- goluhu taasaa ra-iisul wasaaruhu maanta nagu sharfay uu nagala soo qayb galay Eh, inta badanna eh, uu nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaruhu mar walba isagu noo jeergalaya maanta isagaa noo noo guddoominayay Eh, waxaan isku dultaagnay markaa arrin walalo looga baahanyaba halkaan marayno ayaan isku dultaagnay Eh, iyo waxii ra-iisul wasaaraha iyo dowladda aan uga baahannahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasaaradaha kale waxaan uga baahannahay ayaan ayaan farta u saaraa Ah, marka taasaan ka shaqaynaynay Eh, inta badan eh, geedi socodkaas si fiican buu socdaa Eh, laakiin waxyaale waxaa jira weli inaan kasii shaqayna loo baahan yahay wakhtigeeduna waxaa weeye disembar shir weyn baa la gelayaa oo lagu gelayaa nairobi oo i m f ka oo aan halkan iman karaynin baa nairobi imanaysa annaguna halkaasaan tegaynaa marka shirkani runtii wuxuu ahaa u diyaargarow shirkaa weyn eh, muxuu ahaa disembar la gelayo iyo tubtii sidaan ugu soconno deyn cafiska ayuu ahaa
gudahaan saaxiibadeena maqlayow inahaasi ayaan jeclahay inaan kusoo gabangabey waraysiyadii tan iyo kulan dambe waa saadaqlakii nabadge- waa saadaqlakii idinle sidaasii nabadgelyo kaalmaha suugaaneed mid ka mid ayaan kaga tegaya iyo heeskan ku soo socda
sharaf lagu hawaawiyo sharaf lagu hawaawiyo iyo himiila saacado wixii shalay ku dhaafiyo wixii shalay ku dhaafiyo wixii shalay ku dhaafiyo wixii shalay ku dhaafiyo shiilaysataari wixii shalay ku dhaafiyo wixii shalay ku dhaafiyo wixii shalay ku dhaafiyo wixii shalay ku dhaafiyo sheegaysa taari shiishaka galbi jira iyo kaashangooyada shiishaka galbi jira iyo kaashangooyada iyo ka dab ku shido ka arkaysa sheedaba shiishaka galbi jira iyo kaashangooyada shiishaka galbi jira iyo kaashangooyada iyo iyo kaa dabkuu sido ka arkaysa sheedaba qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansii qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansii qalinka ugu sheekee shilalkooda garansii qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansii danta lagama danta lagama sharaxyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo sharaxyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo shibanaha moga shibanaha moga moga shibanaha moga moga shibanaha moga moga
u sheeg dadweynaha u sheeg dadweynaha u sheeg dadweynaha u sheeg dadweynaha in la shiilay hadalka laga soo shaqeeyo laga soo shaqeeyo waayeelka shiraayo laga soo shaqeeyo laga soo shaqeeyo waayeelka shiraayo shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay sharciga ilaahay shidaanay u lahayn shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay sharciga ilaahay shidaanay u lahayn dabadhilif shisheeyaha shaarkooda qaato ina sheeganaya ololaha inoo shidan shilin dhaafsanaaye iska jira shirkiiso shilin dhaafsanaaye iska jira shirkiiso lagama danta lagama sharaxyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo sharaxyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo shibanaha moga shibanaha moga shibanaha moga shibanaha moga
kanar shaydan kanaru kanar shaydan kanaru bisinugu shareero kushakal qurano kushakal qurano kushakal qurano kushakal qurano kushiraysa yaasiin kushakal qurano kushakal qurano kushakal qurano kushakal qurano kushiraysa yaasiin hashiilinayse waxaad tiraahdaa ducadan hashiilinayse waxaad tiraahdaa sheeg waxaad tiraahdaa siyadow shilkuma helin gudidii la shawrtaay sharafkiinu weynaa gudidii la shawrtaay sharafkiinu weynaa nacab iyo shirquulkii sharadiina yeeyin nacab iyo shirquulkii sharadiina yeeyin hanta lagama sheeqe hanta lagama sheexe sharaxiyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo sharaxiyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo Shibanaha muhoga muga Shibanaha muhoga Amuga
Shibanaha muhoga muga Shibanaha muhoga amuga